bsmi اllahi الرaxman الraxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calىa rasuuli اllah salى allahu عalayhi wعalى alihi wصaxbihi wslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda afar iyo sagaashanaad ee suuratu tawba waxaanu ku joogaa aayadda boqol iyo toddobiyo tobnaad allah waxau ihi subxaanah yactadiruuna ilaykum idaa rajactum ilayhim qul laa tactadiruu lan nu'mina lakum qad naba'ana allahu min akhbaarikum wasayara allahu camalakum warasuuluhu huma turadduun ثuma turadduuna ilى caalimi اlgaybi wالshahaadة fayunabi'ukum bima kuntum tacmaluun haadihi اlaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay kadibu lmuctadiriina min almunaafiqiina wa xalifuhum اlkaadib beenta ay sheegayeen munaafiqiintii ku cudur daaranaysay beenta iyo dhaarta beentii ay marayeen oo markii nebigu sala allahu calayhi wasalam khaswadii tabuuq uu ka soo noqday ayaa waxay bilaabeen inay u cudur daartaan been iyagoo ku dhaaranaya taasaa ilaahay tilmaamaya uu leeyahy waa idiin cudur daaranayaan laakiin waxaad ku tidhaahdaa waxbaha cudur daarannina warkiinna ilaahay baa nooga warramay oo idin rumaysan mayno waxaa kaloo aayaadkani ay tilmaameen ana alkaafiriina walmunaafiqiina min alacraab hum ashaddu nnaasi kufran wa nifaaqa in gaalada iyo munaafiqiinta reebaadiyuhu ay yihiin kuwa ka gaalnimo iyo nifaaq adag kuwa magaalada oo allah baa yidhi alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqan wa ajdaru an laa yaclamuu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuulih wallahu caliimun xakiim waxaa kaloo aayaadka ku sugan almu'minuuna min alacraabi wa jazaa'uhum acraabta laftoodu inay qaybsamayaan oo kuwa munaafiqiin oo reebaadiye ah iyo kuwa munaafiqiina iyo kuwa mu'miniina oo acraabta reebaadiyaha ka mida labada noocba inay leeyihiin acraabta oo aanay wada xumayn ee munaafiqiin iyo mu'miniinba ay leeyihiin wa min alacraabi man yatakhidu maa yunfiqu maqrama wayatarabasu bikum addawaa'ir calayhim daa'iratu sawi wallahu samiicun caliim wa min alacraabi man yu'minu billahi walyowmi alaakhir wayatakhidu maa yunfiqu qurbaatin cinda allahi wa salawaati arasuul alaa inaha qurbatun lahum sayudkhiluhum allahu fii raxmatih ina allaha gafuurun raxiim labada aayadoodee isku xigta labada aayadoodee isku xiga waxaa ilaahay ku tilmaamayaa acraabtii inaanay wada xumayn ee munaafiqiinna ay leeyihiin kuwa toosanoo mu'miniinana ay leeyihiin waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay aayaadkan fadlu saabiqiina alawaliin min almuhaajiriina waalansaar wa fadlu man ittabacahum fadliga iyo sharafka iyo dheeraadka ay leeyihiin ummaddan awalkeedii kuwii ugu horreeyey iimaanka iyo islaamnimada usoo hormaray oo saxaabadu ay hormood u yihiin iyo kuwii wanaagga ku raacay oo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin ay ugu horreeyaan iyo cid alla cidda wanaag ku raacda ilaa qiyaamaha oo nasiib iyo qeybtooda ka qaadanaya wanaagga iyo fadliga halkaa lagu tilmaamay waasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaar waladiina tabacuuhum biixsaan radia allaahu canhum waraduu canh waxaa kaloo aayaadkan ku sugan almunaafiquuna min ahli lmadiina kuwa munaafiqiin oo reer madiine ka mida iyo madiinaha reeraheeduba inay jiraan wa minman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa min ahli lmadiinati maraduu cala annifaaq laa taclamuhum naxnu naclamuhum sanucadibuhum maratayn huma yuradduuna ilaa cadaabin cadiim waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay munaafiqiintii iyo masjidu diraar iyo farqiga u dhaxeeya iyaga iyo masjidkooda iyo mu'miniinta iyo masjidkooda masjidu qubaa waladiina اtakhaduu masjida diraara wakufra watafriiqa bayna almu'miniina wairsaada liman xaaraba allaha warasuulah wairsaada liman xaaraba allaha warasuulahu min qabl walayaxlifuna in aradna ila alxusna wallahu yashhadu inahum lakaadibuun lamasjidun usisa cala ataqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih fiihi rijaalun yuxibuuna an yatataharuu wallahu yuxibu almutahiriin kadib ilaahay waxa uu tilmaamay attijaaratu araabixa wa sifaatu ahliha ganacsiga aakhire ee lagu macaashay iyo ehelkeedu tilmaamaha iyo sifaadka ay leeyihiin ina allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljannah yuqaatiluuna fii sabiili illahi fayaqtuluuna wayuqtaluun wacdan calayhi xaqan fi altawraati waalinjiili waalqur'aan waman awfaa bicahdihi min allah faاstabshiruu bibaycikum aladii baayactum bih wadalika huwa alfawz alcadiim kadib ilaahay waxa uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala taxriimu listikfaari lilmushrikiin wa bayaanu sababi istikfaari ibraahiima liabiih xaaraantinimada la xaaraantinimeeyey gaalo in loo duceeyo ama dembi dhaaf loo dalbo iyo caddaynta la caddeeyey sababtii nebi ibraahim aabbihii ugu dembi dhaaf ka dalbay ma kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu aljaxiim wama kaana istikfaaru ibraahiima liabiihi ila can mawcidatin wacadaha iyaah falama tabayana lahu anahu caduwun lilah tabara'a minhu ina ibraahiima laawaahun xaliim kadib aayaadka u dambeeya aayaadkaa dabadood aayaadkan khaatimada dersiga waxaa alla uu ku tilmaamay towbatullaahi calaa ahli ghazat calaa ahli ghaswati tabuuk in ilaahay ka toobad aqbalay dadkii ghaswada tabuuk tegay oo khayr iyo wanaag rabbi u waafajiyey laqad taaba allahu cala alnabiyi waalmuhaajiriina waalansaari waladiina itabacuuhu fii saacati alcusrati min bacdi ma kaada yasiiqu quluubu fariiqin minhum suma taaba calayhim inahu bihim ra'uufu raxiim allah waxa u idhi subxaanah yactadiruuna way cudurdaaranayaan kuwii munaafiqiinta ahaa ilaykum idinka idin cudurdaaranayaan ay fi takhallufi cani iljihaad hadhiday ghaswadii tabuuk ka hadheen ayay idinka cudurdaaranayaan idaa rajactum markaad u soo noqotaan ilayhim iyaga ee tabuug intaa ka soo noqotaan madiina ugu timaadaan munaafiqiintii ku hadhay madiina qul waxaad ku tidhaan nebi moxamedow laa tactadiruu waxbaha cudurdaarannina waayo lan nu'mina idiin rumayn mayno lakum idinka waxaad ku cudurdaaranaysaan waayo maxaanaan idinku rumaynayn qad nabba'ana allaahu ilaahay baa dhab ahaan noogu warramay min akhbaarikum wararkiinna oo jamalku waxa uu odhanayaa lan nu'mina lakum waa tacliilun linnahyi nahyiga laa tactadiruu waxbaha cudurdaarannina waxaa lagu sababeeyey dee waayo lan nu'mina lakum kollaba idin rumayn mayno marka waxbaha ku daalina cudurdaar lan nu'mina lakumna waxaa lagu sii sababeeyey oo lagu cileeyey maxaanaan idiin rumaysanayn waayo qad naba'ana allaahu min akhbaarikum warkiinna allaa na siiyey marka jumlada qad naba'ana allaahu min akhbaarikum waa tacliilu tacliil tacliilka hore ayay sii cilaynaysaa qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow laa tactadiruu waxbaha cudurdaarannina waayo jumladu waa istinaafiyo litacliil lan nu'mina lakum idin rumayn mayno oo kollaba waxaad sheegaysaan idin rumayn mayno qad nabba'ana allaahu waa tacliil labaad oo tacliilka hore lagu sii sababaynaya eh maxaanaan idinku rumaynayn waxaa ku marmarsiyoonaysaan waayo qad nabba'ana allaahu allah nooga warramay min akhbaarikum wararkiinna kol haddii alla warkiinna nooga warramay iyo beentiin inay tahay wax kastoo tidhaahdaan idiin rumayn mayno wasayara allaahu ilaahayna waa arki doonaa camalakum camalkiinna waxaad hadda kadib samayn doontaanna saalix iyo camal wanaagsan iyo camal xunba wixii idinka dambeeya hadda kadibna ilaahay waa arki doonaa iyo wa rasuuluhu rasuulkiisuba haddii ra'aada cilmiye laga dhigana wasayara allaahu ilaahay waa ogaan doonaa camalakum camalkiinna horeba waa u ogaa laakiin waa muujin doonaa weeyaan wa rasuuluhu rasuulkiisuna waa ogaan doonaa ama waa u arki doonaa marka xagga alleh iyada oo ru'yada marka cilmiye laga dhigo dee waxay noqonaysaa ilaahay cilmi cusub oo usoo kordhay ma jiree macnaha ilaahay waa muujin doonaa oo bannaankuu keeni doonaa wuxuu horeba usii ogaa allah waxau idhi uma turadduuna dabeed waxaa laydiin celin doonaa ilaa caalimi alghaybi waxa maqan allaha og xaggiisaa laydin celin doonaa iyo washahaadati waxa muuqdaba waxa maqan iyo waxa muuqdaba ilaaha og ee arkaya ayaa xaggiisa laydiin celin doonaa fayunabbi'ukum dabeed wuxuu idinka warrami doonaa rabbi bimaa kii kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya waxaa samayn jirteen camal ayaa ilaahay idinka warrami doonaa macnaha waa idinku abaalmarin doonaa oo abaalkiisa iyo jasihiisa waa heli doontaan sayaxlifuuna way dhaaran doonaan billaahi alle ayay ku dhaaran doonaan munaafiqiintu lakum idinkaanay idiin dhaaran doonaan oo ay idinku dhaaran doonaan inay waxa weeyaan cudurdaar iyo sabab idinka hadheen idanqalabtum markaad u soo noqotaan ilayhim xaggooda oo tabuug intaa ka timaadaan madiine ugu timaadaan dhaar bay idin mari doonaan maxay idinku dhaaranayaan litucriduu si aa uga jeedsataan canhum iyaga oon loo ciqaabin oon wax tallaaba a looga qaadin allah waxau idhi fa acriduu isaga jeedsada canhum iyaga waayo innahum iyagu rijsun waa qudhun isaga jeedsadoo dan iyo muraad ha ka gelina waa qudhun maaha in la cafiyey oo layska dhaafay laakiin waxaa looga jeedsanayaa qudhunnimada iyo caqiida xumada iyo khubtiga uurka iyo qalbiga uga buuxa oo qudhunka iyo najaasada waxaa lagu tilmaamayaa caqiida xumada uurkooda ku qarsoon innama almushrikuuna najasun ayay la mid tahay waa najaasada macnawiga iyo qudhunka qalbiga ee uurkooda ka buuxa ee gaalnimada iyo munaafiqnimada ah faacriduu isaga jeedsada ayaa alla u yidhi canhum iyaga waayo innahum iyagu rijsun waa qudhun kuwa munaafiqiinta ahi wa ma'waahum hoygooduna jahannamu jahannamo weeyaan maxaa hoygoodu jahannamo u noqday waa sababu istiqraarihim fii jahannam halkaa maxay ugu sugnaadeen jazaa'an liajli jazaa'in waxaa hoygoodu naarta jahannamo u noqday abaalmarin lagu abaalmarinayo darteed bimaakii shaygii lagu abaalmarinayo kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbada waa marka jazaa'anta mafcuuli liajlihi laga dhigo haddii ficil loo soo qadarana waa juuzuu jazaa'an waxaa la abaalmariye abaalmarin bimaa bisababi maa shay baana lagu abaalmariyey sababkiisa kaasoo kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbada oo sameeya allah waxau idhi yaxlifuuna way dhaaranayaan munaafiqiintani lakum idinkay idiin dhaaranayaan nebi moxamed iyo asxaabtii iyo mu'miniintii baa lala hadlayaa oo munaafiqiintu waa idiin dhaaranayaan litardow si aad raalli uga noqotaan canhum iyaga fa in tardow haddaad raalli ka noqotaan canhum iyaga munaafiqiintaa hee falaa yanfacuhum ridaakum jawaabka inta shardiyadaa u soo qadar see jamalkuwa uu futuuxaadka ku tilmaamayo oo fa ina allaha jawaabka shardiga ma aha e waa tacliilun liljawaabi almuqadar jawaabka la soo qadarayay cillo iyo sabab u tahay jumlada fa ina allah macnuhu markaa waxa weeye fa in tardow haddaa idinku raalli ka noqotaan nebi moxamed iyo mu'miniintii ee canhum iyaga oo dhaartoodaa beenta a munaafiqiinta ah ka rumaysataan hee dee falaa yanfacuhum ridaakum raalli ahaanshihiinnaasi waxba u tari maayo waa munaafiqiin beenaalayaal ah maxaanu markaa waxba ugu tarayn oo ridihiinnu aanu anfacayn waayo fa ina allaaha alleh laa yardaa raalli ka noqon maayo kama raalli aha cani ilqowmi qolada alfaasiqiina ee daacada rabbi ka baxay waayo rabbi raalli kama aha fusaaqda ah kol haddaanu rabbi raalli ka ahayn ridihiinnu waxba u tari maayo halkan waxaa la yidhaha waa wadcu daahiri mowdica almudmar halkii damiir loo celin lahaa ileen horaan nimanka loo soo sheegaye ayaa ism daahira la dhigay oo halkii laga odhan lahaa fa ina allaha laa yardaa canhum ayaa la yidhi cani ilqowmi alfaasiqiina sidaa darteed jalaalaynka suyuudi isagoo tilmaamaya mowdicani mowdicii damiirka inuu yahay waxau odhanayaa fa ina allaha laa yardaa cani ilqowmi alfaasiqiina ay canhum jamalkuna futuuxaadka isagoo arrintaa uu tilmaamay suyuudi sii faahfaahinaya wuxuu yidhi waxaa mowdicii damiirka isam daahira loo dhigay cani ilqowmi alfaasiqiina saddex arrimood faa'iidadoodu si ay u xasisho arrinka koowaad waa litasjiili ilfisqi calayhim horta nimankan ilaahay u cadhooday aanu raallida ka ahayne munaafiqiinta waxaa korkooda lagu qorayaa oo lagu xaqiijinayaa faasiqnimo iyo daacadii rabbi iyo rasuulkiisaba inay ka baxeen waa mid oo cani ilqowmi alfaasiqiina waa litasjiili ilfisqi calayhim arrinka labaad waa bayaanu sababi cadami alridaa wa huwa alfisqu waxaa la caddaynayaa sababka rabbi raalli uga noqon waaye oo faasiqnimaday faleen sababteeda ah arrinka saddexaad waa iidaanan lishumuuli alxukmi liman shaarakahum fii daalik waa si laynoo ogeysiiyo xukumka cadamu ridaa iyo raalli ahaansho la'aanta iyo cadhada rabbi inay koobsanayso cid wal oo la wadaagta tilmaanta faasiqnimo saddexdaa arrimood si ay u xasilaan ayaa isamka daahirkii alfaasiqiina loo dhigay meeshii damiirka canhum la odhan lahaa can ilqowmi alfaasiqiina loo yidhi allah waxau idhi alacraabu nimanka reebaadiyihii ashaddu iyagaa daran kufran xagga gaalnimada iyo wa nifaaqan xagga munaafaqnimada iyo nifaaqa nimanka reebaadiyaha la yidhaahdo waa sukaanulbaadiya waa dadka baadiyaha degane iyagaa u adag oo u daran xagga gaalnimada iyo nifaaqa oo macnaha dadka kale ee reemagaalka iyagaa ka gaalnimo iyo nifaaq daran oo wa ajdaru iyagaa ugu awlaysan oo ugu dhow allaa yaclamuu bian laa yaclamuu inaanay ogaanin xuduuda maa shay xuduudiisa kaasoo anzala allaahu alla uu ku soo dejiyey calaa rasuulih rasuulkiisa korkiisa macnaha axkaamtii iyo sharaa'icdii diinta ee rabbi rasuulkiisa uu ku soo dejiyeyna inaanay ogaanin iyagaa ugu dhow wallaahu allana caliimun kii ogaal badan weeye xakiimun ee xikmad badan ee shay walba meeshiisa dhigaya marka alla wuxuu tilmaamay reebaadiyuhu horta marka hore inay gaalada reebaadiyuhu ka gaalnimo adag yihiin gaalada yacni magaalada oo had iyo jeer kufriga iyo nifaaqa iyo gaalnimada baadiyaha taalla yacni way ka adag tahay oo dadkaa baadiyaha iyo halkaa yaalla waxa u badan jafaafka iyo qallafka iyo adayga iyo fogaanshaha oo jalaaluddiin asuyuudi waxa uu ka odhanayaa jalaaleynka alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqan min ahli lmuduni yacni yacni nimanka reebaadiyuhu iyagaa ka gaalnimo iyo nifaaq adag kuwa reer magaalkaee magaalooyinka jooga oo waayo lijafaa'ihim wa khiladi tibaacihim wa bucdihim can samaaci alqur'aan waa qallafsanaantooda iyo dabeecad adeygooda iyo fogaanshaha qur'aan inay maqlaan iyo diin ay ka durugsan yihiin oo dadka reebaadiyaha deggan diinta iyo cilmiga la sheegayo culimmada inta badan waa ka fog yihiin sidaasay dadka uga adag yihiin oo uga qallafsan yihiin sidaa darteed ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala rusushiisa reebaadiyo kama soo saari jirin laakiin magaalooyinka waaweyn iyo caasimadaha ayaa rususha laga soo saari jiray ee miyada lagama soo dhex saari jirin oo allah waxau ihi wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxi ilayhim min ahli lquraa adiga hortaa nebi maxamedow maanaan soo dirin ilaa rag aannu u waxyoonana mooyaane oo magaalooyinka waaweyn ehelkooda iyo degaanadooda ka mid ah alquraana qur-aanku wuxuu u yaqaanaa cawaasimta iyo magaalooyinka waaweyn ee tuulada yar ma aha saxiixuljaamicana waxaa ku sugan xadiidka cabdilaahi bnu cabbaas uu warinayo inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam man sakana albaadiyata jafa waman ittabaca asayda gafal waman ata sultaana ftatan ruuxa baadiyaha dega wuu qallafaayo angeyg iyo qallaf iyo adayg baa ku dhaca ruuxa ugaadha raacraace ugaadhsi ku mashquulaana dee waa mooganaadaa oo dee daacadii iyo cibaadadii mooganaan buu kaga dhacayaa siduu ugaadhsi uunu daba socdo ruuxa madaxweynaha iyo suldaanka iyo dadka madaxda u yimaadana waa ku fidnoobaa oo had iyo jeer madaxda ka agdhowaanshahooda iyo suldaanka yacni waxa weeyaan waxaa la arkaa qofku diintiisa inuu kaga durko ama uu ku fidnoobo sidaa darteed baa culimmadii hore aad iyo aad madaxda iyo boqorrada iyo yacni ka agdhowaanshahooda waa ka dheeraan jireen si aanay ugu fidnoobin wax dhiba male dee madaxda in loo nasteexeeyo waano iyo naseexo loogu tago laakiin dee in waxa weeyaan dembigooda lala walaaqdo ama loo nacmleeyo ama waxay samaynayaan loo qurxiyo ama dee loo camiro uun majaalista ta lagu fidnoobaya waa taas laakiin dacwad iyo xaq in loogu tago oo lagu oogo xujada waxa weeyaan iyadu dee waa waajib saaran ba ahlulcilmiga allah waxau yihi wa min alacraabi nimanka reebaadiyaha waxaa ka mid ah man duul baa ka mida yatakhidu ka yeelanaya maa yunfiqu waxa uu bixinayo xoolaha uu bixinayo hadduu jihaad ku bixinayo hadduu waxa weeyaan sake ku bixinayo hadduu sadaqo ku bixinayo nimanka reebaadiyaha waa kuwii munaafiqiinta ah waxaa ka mid ah man cid baa ka mida yatakhidu ka yeelanaya maa yunfiqu waxa uu bixinayo maqraman ay kharaamatan wa khusraanan qaandhabid iyo khasaare ka yeelanaya yacni waxay u arkayaan marka xaqa wax ku bixiya la yidhaahdo sidii nin dayn lagu leeyaho la qaandhabayo oo kale culayskay ku tahay si yacni khasaaray ku tahay oo iyagu waxay u arkayaan khasaare wuxuu jalaaleynku odhanayaa liannahu laa yarjuu hawaabahu bal yunfiquhu khawfa waayo munaafiqu marka xoolaha laga qaadaya uu bixinayo ilan muslimiintii buu la xeeriyo xukun yahay oo waa kan afka baarkiisa islaamnimo ka muujisanaya marka waxaa laga qaadayo abaalmarin ka rajayn maayo ilaan qalbigiiyo uurka waa ka gaale laakiin wuxuu u bixinayaa uun cabsi iyo waxa weeyaan baqasho uu baqanaya darteed marka waxaa laga qaadayo waxa uu ka dhiganayaa ama ay uu ka yeelayaa sidii khasaare iyo nin la qaandhabayo oo kale oo waa cuslaysanaya wa min alacraabi munaafiqiintii reebaadiyaha waxaa ka mid a man cid baa ka mid a yatakhidu ka yeelanaya maa yunfiqu waxa uu bixinaya laga qaadayo xoolihiisa maqraman khasaare iyo qaandhabid uun ka dhigana ka dhigaya oo ka yeelanaya oo wayatarabasu idinla sugaya bikum idinkana haddaa muuminiintii tihiin addawaa'ira balaayooyinka wareega idinkana idinla sugaya oo balaaya may ku dhacda uun leh balaayooyinka iyo aafaadka wareegaya calayhim korkooda ha ahaataa rabbi uu yidhi daa'iratu sawi xumaanta teeda wareegtaa korkooda ha noqoto waa ducaa'un calayhim sida jamalka uu futuuxaadka ku tilmaamayo iyaga balaayada wareegtaa ha ku habsato wallaahu allana samiicunkii maqal badan weeye caliimun ee ogaal badan wa min alacraabi nimankaa reebaadiyaha waxaa ka mid ah kuwaa hore hadday munaafiqiin reebaadiye ahaayeen kuwanna waa mu'miniin reebaadiye ah oo waa qaybsamayaan wa min alacraabi nimankii reebaadiyaha waxaa ka mid ah man cid baa ka mida yu'minu rumaynaya billaahi alle iyo walyowmi maalinta alaakhiri ee u dambaysa oo wayatakhidu ka yeelanaya maa yunfiqu waxa uu bixinayana xoolaha uu xaqa ku bixinayo hadday jihaad tahay hadday sako tahay hadday sadaqaad tahay xoolaha uu xaqa ku bixinayana ka yeelanaya qurubaatin waxyaabo uu ugu dhowaado cinda allaahi ilaahay agtiisa ay maa yutaqarabu biha ila allah waxa uu ka yeelanayaa sadaqaadka uu bixinayo waxyaabo ilaahay agtiisa uu ugu dhowaado wa salawaati rasuuli ay wa wasiilatan waxaa kaluu ka yeelanayaa sadaqaadka uu bixinayo wasiile iyo sabab uu ku gaadho ilaa salawaati rasuuli rasuulka ducooyinkiisa si uu rasuulku ugu duceeyo oo jalaaleynku waxa uu soo qadarayaa wa salawaati rasuuli ay wa wasiilatan ilaa salawaati rasuuli waxa uu ka yeelanayaa nafaqaadka uu bixinayo ruuxa muuminkii wasiile iyo sabab uu ku gaadho rasuulka ducooyinkiisa si uu rasuulku ugu duceeyo marka uu xoolihiisa bixiyo dee ducada rasuulkuna waa mustajaabo oo waa loo aqbalayaa alla waxa uu ihi alaa hooyaay innahaa nafaqaadkaa ay bixinayaan mu'miniinta acraabtae reebaadiyahaihi qurbatun dhowaansho weeyaan oo lahum iyagay dhowaansho u tahay oo rabbi ay ugu dhowaanayaan sayudkhiluhum allah ilaahay waxa uu gelin doonaa fii raxmatihi naxariistiisa ayaa rabbi uu gelin doonaa waayo ina allaha rabbi kafuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun ee addoommadiisa u naxariista allah waxau idhi wasaabiquuna kuwa u dheereeyey ee u hormaray iimaankiiyo islaamnimada alwaluuna ee hore yacni kuwa zaman ahaanna u horreeyey alwaluuna zaman ahaan bay u horreeyeenoo dee waa awalu haadihi alumma assaabiquunana waxay u dheereeyeen oy dadka uga hormareen iimaankiiyo islaamnimada oo dee waa sabqigii iyo dheerayntii waa dad tartamay oo kala dheereeye oo kale marka allah waxau yidhi wasaabiquuna kuwa u dheereeyey ee u hormaray iimaankiiyo islaamnimada alwaluuna ee horreeyey kuwa wakhti ahaanna horreeyey iimaankiiyo islaamnimadana dadka uga hormaray min almuhaajiriina muhaajiriintii xaal ay yihiin iyo wal ansaari ansaartii waa saxaabadii rasuulku tarbiyeeyey ridwaanullaahi calayhim iyo waladiina kuwii ittabacuuhum saabiqiintaa hore ku raacay biixsaanin wanaagga ku raacay oo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin ay uga horreeyaan radia allaahu ilaahay raalli buu ka noqday canhum iyaga kuwa saabiqiintaa hore iyo kuwan dambe wanaagga ku raacayba wa raduu canhu iyaguna rabbi raalli bay ka noqdeen radia allaahu canhum biaacatih rabbi waxa uu raalli kaga noqday daacad ay ateeceen wa raduu canhu bihawaabih iyaguna rabbi waxay raalli kaga noqdeen abaalmarinta uu mariyey iyo wanaagga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku karaameeyey wa acadda waxaan uu diyaargareeyey rabbi lahum iyaga jannaatin jannooyin jannooyinkoo tajrii ay qulqulayaan taxtaha hoosteeda alanhaaru wabiyaal khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiihaa jannooyinkaa dhexdooda abadan weligood daalika madkuurkaa lasoo sheegay oo jannooyinkaa iyo barwaaqada dhexdooda taallaa alfawsu waa liibaantii alcadiimu ee weyneyd halkan waxaa ku sugan akbaru sharafin lisaxaabati rasuuli illaahi ridwaan ullaahi calayhim waman tabicahum biixsaan sharafta iyo wanaagga iyo fakhriga iyo faanka ugu weyn ee u soo hoyday saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim iyo cid alla ciddii wanaagga ku raacday ammaantaas iyo markhaati kacaa rabbi uu ka markhaati kacay wanaagga iyo toosnaanta ee uu raalli ka noqday dee cidda ugu horraysee mudnaantaa leh waa saddexdii qarni ee ummaddan ugu soo horreeyey ee rabbi iyo rasuulkiisuba ay wanaagga uga markhaati kaceen ee rasuulkuna uu yidhi sala allahu calayhi wasalam khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum rasuulku waxa uu yidhi dadka waxa ugu khayr badan qarnigaygan maanta anigu aan noolahay waa qarnigii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisu ay noolaayeen dabeed waxa uu yidhi kuwa ku sii xiga ayaa dadka ugu fadli badan oo ugu mudan kadib kuwa ku sii xiga saddexdaa qarni ee ummadda ugu horreeyey oo saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin waa dadkii dadkan ugu mudnaa ee ummadda nebi moxamed waxa weeyaan dee muunadda iyo qiimaha iyo wanaagga u ahaa haddaba haddii kuwaasi ay heleen shahaado iyo markhaati rabbi iyo rasuulkiisa ka sugnaaday oo ilaahayna ugu markhaati kacay waasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaari waaladiina tabacuuhum biixsaan radia allaahu canhum waraduu canhu rasuulka allena sala allahu calayhi wasalam ugu markhaati kacay hadalka uu yidhi khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum ummadda nebi muxamed baaqigeeda kalee soo hadhana waxa uun ugu mudan oo ugu muhiimsan kuwa ugu dhow kuwaa rabbi iyo rasuulkiisuba ay raalli ka noqdeen oo cidda kuwaa dariiqooda haysa ee ku dayanasa ee dariiqii assalafu saalix ku sugan dadkii wanaagsanaa ee hore oo saxaabadu ay hormood u yihiin iyo kuwii wanaagga ku raacay cidda maanta dariiqooda haysa ee ku dayanasa uunbaa wakhti kastoo la joogo ummadda ugu mudan waajibka markaa ruuxa muslimka a saarani waxa uu yahay kuwaa yaan cidina kaaga dhowaan kuwaa yaan cidina kaa xigsanee aduu ka ugu xigee ugu dhow noqo cidna marti ugama tihid inaad kuwaa dariiqooda ku dayato aday sharaf iyo gobonnimo kuu tahay oo assalafu saalix dadkii wanaagsanaa ee hore dee ninka ku daydee dariiqooda haya isagaa naftiisana u daneeyey dadkana isagaa ugu mudan dariiq janno lagu tago oo rasuulka lagula xidhiidho oo kaa ka awlaysan oo ka mudanna ma jiro oo waxa weeyaan qof kasta oo caqli saliima leh wuu garanayaa saxaabadii iyo kuwii wanaagga ku raacay wax ka mudan oo lagu daydo oo tusaale laga dhigtaaba inaanu jirin marka waxaynu isku waaninanaa inaynu kuwaa dariiqooda ku dayanno oo ruuxa muslimka ah kuwaa uu hoggaaniyo hormood ka dhigto kuwaasi ay u noqdaan xidigaha uu ku dayanayo maanta waynu ognahoo da'yarteennii waa la lumiyey waxaa looga dhigay dad lagu daydo gaalo iyo dad maalayacniyo wax alla waxay qiimo leeyihiin aanay jirin ayaa tusaalayaal waxa weeyaan lagu daydo looga dhigay laakiin waajibku waxa weeye inaynu xidigaheenna iyo hormoodkeenna iyo hoggaankeenna garanno nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisiibaa ugu horreeyo hormoodka ugu horreeya uu yahay waxaa ku xigaa waa taabiciinta iyo atbaacu taabiciin iyo kuwii wanaagga ku raacay marka maanta waddada lagu badbaadi karo waddada ammaanka iyo nabadgelyada leh ee ifkana lagu hanuunayo aakhirana janno lagu helayaa waa dariiqaa saxaabada iyo ciddii wanaag ku raacday maa ana calayhi wa asxaabii nin walowba taa adigu sidaad ugu toosnaanayso dee naftaada adaa yaqaan sidaad ula xisaabtamayso bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira waayo dee nin walba keligii unbuu qabrigiisa gelayaa ninna kuu doodi maayo oo kuu dacwoon maayo waxba maanta markaa cid kale ha ku lumine kuwaa dabada qabso oo dowgooda iyo dariiqooda ku dayo allah waxau idhi wa miman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa minman cidna waxaa ka mid a xawlakum hareerihiinna a ree madiinow oo min alacraabi kuwii ree baadiyaha ka mid a yaa ahla almadiina ree madiinow dadka hareerihiinna ku sugan ee ree baadiyaha ah waxaa ka mid a munaafiquuna kuwa munaafiqiina ka mid ah wa min ahli lmadiinati ree madiinana waxaa ka mid oo madiine gudaheedana jooga munaafiquuna aydan usoo qadar munaafiqiin baa joogta oo ree madiinana ka mid ah munaafiqiintaasoo maraduu ku murxay oo ku hoolmay ama ku fogaaday cala nifaaqi munaafaqnimada aslulmarad waxaa la yidhaahdaa geedka muruxsan een midhaha lahayn baa la yidhaha ashajaratu lmardaa waa geedka midhaha ka muruxsan een midho lahayn ama caleenta ka muruxsan een wax caleena lahayn waxaa la yidhaha ashajaratu almardaa waa geed muruxsan oon midha iyo caleentoona lahayn sidoo kale ninka dhallinyartae gadh iyo gafuur toona aanu u soo bixin waxaa la yidhaha ashaabu alamrad waa ninka dhallinyartae gadhmaleetiga ah ee gadh aan lahayn ee gadh iyo shaarba toona aan u soo bixin marka maadada amrad iyo marada waa shayga muruxsan ee yacni shay mucayana ka madhan baa la yidhaahdaa amrad marka waxaa munaafiqiinta loo yidhi maraduu waxay ku muruxeen oo ay waxa weeyaan ku fogaadeen waa nifaaqa iyo munaafiqnimada dhexdeeday ku fogaadeen ilaa ay ku hoolmeen oo ku murxeen marka waa niman ku talax tagay munaafiqnimadun baa loo jeedaa maradu wa min ahli lmadiinati reer madiinana waxaa ka mid ah ay munaafiquuna munaafiqiin baa reer madiinana ka mid ah munaafiqiintaasoo maradu ku murxay ama ku hoolmay cala nifaaqi nifaaqa ku fogaaday oo ku murxay kuwaasoo laa taclamuhum aanad ogeyn nebi maxamedow adigu oo naxnu annagu naclamuhum aanu ognaho nu ka warhayno sanucadibuhum waanu cadaabi doonnaa baa alla yidhi kuwaa maratayni laba goor baanu cadaabi doonnaa laba jeer yacni marka hore waa adduunyada oo waa cadaabka fadeexadaynta iyo kashifidda la kashifaayo waa nooc cadaabah cadaabka labaadna waa cadaabulqabriga oo dee qabrigii ayaa lagu cadaabayaa cadaabka saddexaad ee u raacayaana waa ka dambe ee loo celinaye weyn oo cadaabul aakhira ah marka nimanka munaafiqiinta ah ee khayr iyo wanaag oo dhan ka madhan ee ka muruxsan ee nifaaqiina ku talax tegay wanaag oo dhanna ka madhan oo ka muruxsan ilaahay waxau yidhi sanucadibuhum waanu cadaabi doonnaa maratayni laba jeer baanu cadaabi doonnaa maratan fi dunya wa maratan fi lqabri adduunka waanu ku cadaabiyo waa lagu fadeexadaynayaa oo wataa la kashifaya ee ceebtooda bannaanka loo soo bixinayo aakhirana waa lagu cadaabayaa intaanta dambe la gaadhin horta qabriga ayaa lagu sii cadaabayaa uma yuradduuna dabeed waxaa loo celin doonaa ilaa cadaabin cadaab cadaabkaasoo cadiimin weyn ayaa xaggiisa loo celin doonaa wa aakharuuna ay wa min ahli lmadiinati qowmun aakharuuna wa min ahli lmadiinati reer madiina waxaa kaloo ka mid a qowmun qolo aakharuuna kale qoladaa kale oo ictarafuu qirtay bidunuubihim dembiyadooday galeen qirtay qoladaa kaloo khalad uu isku daray camalan camal camalkoo saalixan wanaagsan iyo wa aakhara wa camalan camal aakharo kale oo sayi'an xun qolo isku daray camal wanaagsan iyo camal kaloo xun dembigoodana qirtay oo camalka wanaagsan ay sameeyeen waa jihaadkii horey galeen iyo camaladii wanaagsanaa ay hore u sameeyeen camalka xun ee kaa hore ay ku badhxeen ama ay ku dareenna waxa weeye takhallufuhum can tabuuk inay jihaadkii tabuuk ay ka hadheen waa dembi ay daacada iyo wanaaggaa hore ka dabageeyeen waanay qirteen ilaahay waxau yihi casa allaahu ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay an yatuuba inuu ka toobad aqbalo calayhim kuwaa korkooda casa allaahu alle wuxuu xaqiiqo ku yahay an yatuuba inuu ka toobad aqbalo calayhim korkooda waayo ina allaha ilaahay hafuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun ee addoommadiisa u naxariista ibnu abi xaatim iyo ibnu jariir atabariba ibnu cabbaas waxay ka soo wariyeen inuu yidhi nasalat fii abi lubaabata wa asxaabih saxaabigii abi lubaaba iyo koox ay asxaab yihiin baa aayaddani ku soo degtay oo aladiina takhallafuu can tabuuka biduuni cudrin kuwii khaswadii tabuuq cudurdaar la'aan uga hadhay falamaa rajaca annabiyu sala allahu calayhi wasalam lam yactadiruu midla almunaafiqiin wa aqaruu biannahum takhallafuu biduuni cudrin markii nebigu ku soo noqday madiina sidii munaafiqiinta intay rasuulka u tageen may cudurdaaran oo may odhan sabab iyo cudurdaar iyo marmarsiyaanu ku maqnayn balse waxay u caddeeyeen cudurdaar la'aan iyagoo mu'miniina inay uga hadheen warabatuu anfusahum bisawaari almasjid wa xalafuu an laa yuxillahum axadun siwa rasuuliillaah sala allahu calayhi wasalam nafahoodii tiirarkii masaajidka nebiga intay ku soo xidheen bay dhaar ku mareen axad aan rasuulka ahayna xadhigga inaanu ka furayn iyo tiirkay isku xidheen falamaa nasalat haadihi alaaya markii aayaddani markaa ay soo degtay atlaqahum annabiyu sala allahu calayhi wasalam wa cafaa canhum markaasaa rasuulkuu xadhigii ka furay oo u saamaxay marka waxay ahaayeen niman mu'miniin ah oo laakiin cudurdaar la'aan khaswadii uga hadhay kadibna dee toobad keenay ilaahayna ka toobad aqbalay ayay ahaayeen wa min ahlilmadiinati reer madiina waxaa ka mid a aakharuuna ay qowmun aakharuuna qolo kale kuwaasoo ictarafuu qirtay bidunuubihim dembiyadoodii kuwaasoo khaladuu isku daray camalan camal camalkoo saalixan wanaagsan iyo wa aakhara wa camalan aakhara camal kale oo sayi'a xun casa allaahu ilaahay uu xaqiiqe ku yahay casaa min allaahi waajiba weeyaane an yatuuba calayhim inuu kuwaa ka toobad aqbalo waayo ina allaha alle hafuurunkii dembi dhaafis badan weeye raxiimun ee addoommadiisa u naxariista khud ka qaad nebi muxamedow min amwaalihim xoolahooda ka qaad sadaqatan sadaqo aayaddanna waxay ku soo degtay intay u yimaadeen bay yidhaahdeen xoolaha yagii naga kaa reebee sababta noo ahaa waa kuwana naga qaad markaasuu rasuulku yidhi layma amrin inaan xoola idinka qaado kadib aayaddanaa soo degtay markaasuu ka qaaday hulusa amwaalihim xoolahoodii saddex meeloodow meel allah waxa uu ku yidhi khud ka qaad nebi moxamedow min amwaalihim xoolahooda xaggooda waxaad ka qaadaa sadaqatan sadaqo ka qaad sadaqadaasoo tutahiruhum aad ku taahirinayso ay min addunuub dembiyaday galeen aad kaga taahirinayso oo wa tusakiihim aad ku barakaynayso bihaa sadaqada wasalli una ducee calayhim korkooda marka tutahiruhum waxaynu faacilka ka dhignay nebiga sala allahu calayhi wasalam tutahiruhum anta yaa rasuula allah waxaa kaloo faacilka laga dhigi karaa damiir sadaqada u noqonaya oo sadaqo ka qaad sadaqadoo tutahiruhum hiya iyadu taahirinaysa oo wa tusakiihim hiya iyadu waxa weeyaan barakaynaysa laakiin waxaad ku wadaa khitaabka iyo damiirka in rasuulka loo celiyo si ay damaa'irtu isku wada raacday ilaa khud laga bilaabo ilaa nebigaa khitaabka ku socdaa oo lala hadlaya oo mukhaatab ah allah waxau ihi khud ka qaad nebi moxamedow min amwaalihim xoolahooda waxaad ka qaadaa sadaqatan sadaqo sadaqada oo tutahiruhum aad ku taahirinayso dembigay galeen aad kaga taahirinayso oo wa tusakiihim aad ku barakaynayso bihaa sadaqada wasalli u ducee nebi moxamedow calayhim korkooda waayo ina salaataka ducadaadu salawaatikana waa la akhriyee sakanun ay tuma'niinatun xasiloonaansho iyo deganaanshay u tahay lahum iyaga ay ku degayaan oo qalbigoodu ku qaboobayo wallaahu allana samiicun kii maqal badan weeye caliimun ee ogaal badan alam yaclamuu oo miyaanay ogeyn alam yaclamuu miyaanay ogeyn kuwaasi ana allaha in alle huwa alle yaqbalu towbata towbada u aqbalo can cibaadih oo addoommadiisa uu towbada ka aqbalo oo waya'khudu uu ka qaado alsadaqaati sadaqooyinkana uu ka qaado macnaha uu ka aqbalo iyo wa ana allaha in alle huwa alle altawaabu allaha towbad aqbalka badan inuu yahay alraxiimu ee naxariista badan ee addoommadiisa u naxariista waqul waxaad ku tidhaha nebi moxamedow icmaluu camal fala fasayara allaahu ilaahay waa arki doonaa camalakum camalkiinna wa rasuuluhu rasuulkiisuna waa arki doonaa waalmu'minuuna mu'miniintuna waa arki doonaa haddii ru'yada cilmiye laga dhigana bimacnaa waa muujin doonaa u weeyaan ilaahay oo camalkiinna bannaanka u soo saari si aa u kala baxdaan waseturadduuna waana laydiin celin doonaa ilaa caalimi alghaybi waxa maqan allaha ogiye washahaadati waxa muuqdaba allaha maqanta iyo muuqatadaba ogee arkaya xaggiisaa laydiin celin oo fa yunabbi'ukum dabeed wuxuu idinka warrami doonaa bimaakii kuntum aydin tacmaluuna kuwa sameeya oo abaalkeeduu idin marin wa aakharuuna murjawna ay wa min ahli lmadiinati reer madiine waxaa ka mid a aakharuuna ay qowmun aakharuuna qolo kale qoladaasoo murjawna dib loogu dhigay arrinkooda liamriillaah ilaahay amarkiisa dib loogu dhigay si alleh dee yafcalu fiihi maa yashaa wuxuu doono uga yeelo ilayn talada iyo amarkooda allah iska leh qoladani waa saddexdii muraara ibnu rabiic iyo kacab ibnu maalik iyo hilaal ibnu umaya saddexdooda magac waxaa lagu jamciyaa maka oo miimku waa muraara ibnu rabiic kaafku waa kacab ibnu maalik haaduna waa hilaal ibnu umaya saddexdaas saxaabina waxay ahaayeen saddex saxaabi oo iyaguna cudurdaar la'aan uga hadhay khaswadii tabuuk oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam intay u yimaadeen ku yidhi annaku haba yaraatee wax cudurdaaroo nu leenahay ma jiro ee waxa weeyaan cudurdaar la'aan baanu kaaga hadhnay dabeed rasuulku waxa weeyaan uu yidhi ilaa arrinkiinna inta ilaahay ka xukumayo laydinla hadli maayo oo laydinla mucaamaloon maayo hajri iyo goyn baa lagu sameeyey aan lala mucaamaloon oon juuq iyo jabaq loo odhan marka aayaadka dambe arrinkoodu inoogu iman doonaa faahfaahintoodiie waa saddexdaas saxaabi o konton habeen baan juuq loo odhan waa muddo dheer konton habeen dabadeed ayaa towbadoodu soo degtay oo waxa weeyaan arrinkooda dee albaabka laga furoo lala hadlay wa aakharuuna ay wa min ahli lmadiinati reer madiina waxaa ka mid a aakharuuna qowmun aakharuuna qolo kale qoladaasoo murjawna dib loo dhigayo oo liamriillaah ilaahay amarkiisa arrinkooda dib loogu dhigay imaa yucadibhum haddaba amir amarkooda dib loo dhigay fa huwa mutaradidun bayna amrayni laba midkood unbuu u dhaxeeya imaa yucadibuhum inuu ilaahay cadaabo oo towbad la'aan dee inta lagu dilo aakhiraba lagu cadaabo iyo wa imaa yatuubu inuu ka toobad aqbalo rabbi calayhim korkooda arrinkooda alluu u bandhigan yahay oo wuxuu u dhaxeeyaa dee inuu rabbi cadaabo oo towbad la-aantaaba ku dilo iyo inuu ka toobad aqbalo labadaasay u dhaxeeyaan oo midka uu doono rabbi uu yeelayaa wallaahu ilaahayna caliimun kii ogaal badan weeye xakiimun ee xikmad badan waaladiina ittakhaduu ay wa minhum munaafiqiintii waxa ka mid ah aladiina kuwiibaa ka mid a ittakhaduu samaysta masjidan masaajid maxay u samaysteen diraaran ay liajli diraarin dhibis ay mu'miniinta ku dhibayaan darteed bay u dhisteen masaajidka wa kufran liajli kufrin iyo gaalnimo rabbi iyo rasuulkiisaba ay ka gaaloobayaan darteed bay masaajidkaa u dhisteen iyo wa tafriiqan liajli tafriiqin iyo kala geyn ay kala geynayaan darteed bay u samaysteen masaajidka bayna almu'miniina mu'miniinta dhexdooda ay kala geynayaan iyo wa irsaadan liajli irsaadin dhufays u samayn iyo gabbaad u samayn darteed bay u yeel u samaysteen masaajidka liman cid ay gabbaad iyo dhufays u samaynayaan ciddaasoo xaaraba allaaha ilaahay la dagaalantiyo wa rasuulahu rasuulkiisaba min qablu hore intaanay masaajidkanba dhisan ciddii hore alle iyo rasuulkiisaba ula dagaalantay si ay gabbaad iyo dhufays ay ku dhuuntaan ugu sameeyaan ayay masaajidka u dhisteen ilaahay waxa uu ku tilmaamay halkan munaafiqiintii reer madiine qaar ka mid ah inay dhisteen masaajid la yidhaha masjidu diraar masaajidka masjidu diraar waxay ka dhisteen masaajidkii quba agtiisa oo masaajidkii ugu horreeyey ee nebigu markii u horreysuu madiine galay masaajidkii u horreeyey dhiskiisa uu bilaabay ahaa waa masjidu quba eh agtiisii bay kan ka dhisteen waxay u dhisteenna waa dhibaatayn mu'miniinta ay ku dhibaan iyo gaalnimo iyo mu'miniinta masjidu quba ku urursan si ay u kala kaxeeyaan oo qayb ay uga soo goostaan halkan intay keenaan dee ay muslimiinta la xantaan oo dagaalka diineed ay waxa weeyaan geliyaan iyo sidoo kale gaalada kale ee madiinaba bannaankeeda joogta inay uga dhigaan halkan gabbaad ay ku soo gabbadaan oo intay madiine soo galaan dee halkaa ay isku urursadaan oo gabbaad iyo dhufays u noqota sidaasay u dhisteen masaajidka ilaahay waxau yidhi walayaxlifunna walle waxay ku dhaaran doonaan oy ku dhaaran doonaan munaafiqiinta masjidu diraar dhistay in aradnaa ay maa aradnaa maanaan doonin ilaa alxusnaa tii wanaagga badnayd mooye wax kale maanaan doonin waxaanuun u dhisannay bay odhan doonaan dadka ducafada ah waayeelka taagta daran ee masjidu quba aan gaadhi karayn marka roobku u do-o kuwaan soo socon karayn taasaannu u samaynay bay odhan doonaan markaasay weliba nebiga ku yidhaahdeen kaalayoo noogu tuko noo barakee marka yacni waxay ku dhaaran doonaan in aradnaa ila alxusnaa ay maa aradnaa ila alxusnaa maanaan doonin ilaa wanaag mooyaane wax kale masaajidka umaanaan dhisan wallaahu allana yashadu waxa uu markhaati ka yahay oo u og yahay innahum iyagu lakaadibuuna kuwa been sheegaya inay yihiin oo beenaalayaala oo dhaartay marayaan inay ku been sheegayaan ilaah baa og tabaaraka wa tacaala ilaahay waxau idhi laa taqum ha istaagin nebi moxamedow fiihi masaajidka masjidu diraar dhexdiisa ha istaagin abadan weliga iska dhaaf inaad ku tukatee ha istaagin oo agtiisa ha ka wareegin aayaddani markay soo degtay masaajidka gebigiisiiba waa la gubay meeshiina gudaafad baa laga dhigay markii la tilmaamay masjidu diraar inuu yahoon loo dhowaan laa taqum ha istaagin nebi moxamedow fiihi masjidu diraarka dhexdiisa abadan weligaa ha istaagin ablaqu min laa tusalli laa taqum baa ka xeel dheer laa tusalli ilan ruuxu isagoon ku tukanayn buu tegi karaa masaajidka marka ha ku tukanin lama odhane fooddaba ha gelin baa la yidhi ha istaagin masaajidkaa la masjidun masaajid masaajidkaasoo uu siso lagu aasaasoo lagu bilaabay cala taqwaa alla ka cabsiga min awali yowmin maalintii ugu horraysay waa masaajidka quba eh kaasaa ah xaqu u xaqnimo badan oo u awlaysan an taquuma bian taquuma inaad istaagto nebi maxamedow fiihi dhexdiisa masaajidka markii u horraysayba taqwo iyo tawxiid lagu yagleele lagu aasaasay alla ilaahay kaasaa mudan inaad dhexdiisa istaagtood ku tukato fiihi waxaa dhexdiisa ku sugan masaajidka quba rijaalun rag baa ku sugan raggaasoo yuxibuuna jecel an yatataharuu inay isdahiraan altahaara alxisiya waalmacnawiya tahaarada xisigaa ee muuqata oo najaasta iyo qurunka in layska daahiriyo xadadka akbar iyo asqarba in layska daahiriyo tahaaraadka xisigaa iyo tahaarada macnawiga ahoo wax allo wixii sharci ahaan u xun ee gaalnimo iyo fisqi iyo macsiyo iyo dembi oo dhan way iska tahirayaan marka altahaaratu tashmalu tahaaratayn alxisiyati waalmacnawiya xisan wa macnan si muuqatiyo si qarsoonba way isku daahirinayaan fiihi waxaa ku sugan masaajidkaa quba dhexdiisa rijaalun rag rag ragaa lagu tilmaamay oo waa sharafu rujuula waayo raggu rag ma wada ahaa yacni laysa kullu dakarin rajul lab kastaa rajul ma aha farqi baa u dhexeeya bayna arajuli waadakar inaad lab tahay oonad dhadigu inaad ka duwan tahay iyo inaad nin raga tahay waa kala duwanta markaa dee dad badan baa lab ah laakiin rajul aan la odhan karin oo rujuuladu ragannimada rasmigii waa diinta iyo sunnada iyo tawxiidka iyo cibaadada ayaa ragannimada rasmigii ay ku jirtaa walidaalika rususha marka la tilmaamayo dee rijaal baa lagu tilmaamaa rag raga marka fiihi rijaalun baa la yidhi maaha lab uune waa rag raga oo ragannimada ka run sheegay weeyaan raggaas min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu llaha calayh marka had iyo jeer lafdu rijaal sifaat rujuula yacni rabbi yaqaannimada iyo toosnaanta kow ka ah waxa ragannimo lagu noqdo haddii kale dee nin ilmaha dumarka ka dhalo irmaaneeyo unbaad noqon yacni dhadiga uun ka duwan fiihi waxaa ku sugan masaajidkaa quba rijaalun rag ragaa ku sugan raggaasoo yuxibuuna jecel an yatataharuu inay tahaaro qaataan oo istahiraan wallaahu allana yuxibu waa jecel yahay almutahiriina kuwa istahira rabbi waa jecel yahay afaman mid kaasoo asasa ku aasaasay oo ku bilaabay bunyaanahu dhismihiisa calaa taqwaa alla ka cabsi korkii ku aasaasay taqwada oo min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay iyo waridwaani raalli ahaansho ka dhismihiisa kaa ku aasaasay khayrun miyaa khayr badan oo macnaha istifaamta halkan ka macnee khayrun ma kaasaa khayr badan amman mise mid kaasoo asasa ku aasaasoo ku bilaabay bunyaanahu dhismihiisa calaa shafaa jurufin gebi qarkii dhismihiisa ku bilaabay gebigaasoo haarin dumaya oo fanhaara dabeed uu la dumay gebigii qarkiisa uu wax ku dul dhisay bihi ay bilbaani kii dhisay uu la dumay oo uu kula dumay fii naari jahannamo jahannamo naarteeda dhexdeeda uu kula dumay labada iyomaa khayr badan nin dhismihiisa ku yagleeloo ku bilaabay rido iyo taqwo rabbi iyo mid dhismihiisii ka bilaabay oo ku aasaasay gebigaas dumaya waa gebi laalaado oo inuu dumo in yaru jiraba qarkiisa wax dhiska ku dul bilaabay dabadeed gebigii dumayey waxa weeyaan isaga iyo wuxuu wadayba uu naarta jahannamo kula dumay labada iyomaa khayr badan waxa uu suyuudu odhanayaa waa tamhiilun lilbinaa'i calaa diddi taqwa bima yauulu ilayh walistifhaamu litaqriir ay alwalu khayrun wa huwa mihaalu masjidi quba waathaani masjidu mihaalu masjidi diraar wuxuu odhanayaa yacni dhismaha dhismahaasi waxaa lagu mathaluu tusaale u noqday dhismaha alla kacabsi waxaan ahayn lagu dhisay ayaa waxaa lagu tusaaleeyey waxa uu ku dambayn doono oo naarta jahannamo ah ayaa mithaal iyo tusaale looga dhigay istifaamtuna waa taqriiroo waxbay sugaysaa oo macnihiiyo muraadku waxa weeye kaa horaa khayr badan oo mithaalka hore waa masjidu qubaa ilain tawxiid iyo taqwa lagu taagaye mithaalka labaadna waa masjidu diraar ilain waxa weeyaan gebi qarkiibaa yacni dhiskiisa lagu taagay waxaa loogu matalay dee naar iyo jahannamo ayuu ku dambayn doonaa masjidu diraar iyo munaafiqiintii wadatayba wallaahu allana laa yahdii hanoonin maayo alqowma qolada aldaalimiina ee daalimiinta ah rabbi hanoonin maayo alla waxau ihi laa yazaalu ka zuuli maayo bunyaanuhum dhismahooda kuwa munaafiqiinta alladii dhismahaasoo banow ay dhiseen ka zuuli maayo riibatan shaki inuu ahaado fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda ku sugan macnaha dhismahaasi ay waxa weeyaan dhiseen ka zuuli maayo inuu qalbigooda shaki daa'ima ku noqdo oy diintiiyo xaqa kaga shakeeyaan jamalku waxau odhanayaa waa calaa xadfi mudaafo ay sababa riibatin fii quluubihim dhiskaa ay taageen ka zuuli maayo inuu shakiga ay diintiiyo xaqa ka shakeeyaanee qalbigooda ku sugan inuu sabab u noqdo ka zuuli maayo oo waxa gaalnimadooda iyo nifaaqooda kordhinaya ee shakiga ay diintiiyo iimaanka ka shakeeyaan ku kordhinaya ayaa uu ka mid yahay weeyi laa yazaalu ka zuuli maayo bunyaanuhum dhismahoodii alladii dhismahaasoo banow ay dhiseen riibatan ay sababa riibatin shaki sababtii inuu ahaado ka zuuli maayo shakiga oo fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda ku sugan ilaa an taqataca inay googo'do mooyaane quluubuhum qalbiyadoodu bian yamuutuu dee inay dhintaan baanay ku googo'asaa oo yacnii inay dhintaan oo adduunyo ka tagaan mooyaane arrintaas shakigu qalbigooda ka zuuli maayo wallaahu allana caliimun kii ogaal badan weeye xakiimunaa xikmad badan allah waxau ihi ina allaha alle ishtaraa wuxuu ka iibsaday min almu'miniina mu'miniinta anfusahum nafahooda iyo wa amwaalahum xoolahooda bianna lahum waxa uu kaga iibsaday bianna lahum in mu'miniinta ay u sugantay aljannata jannadaasi inay u sugnaatay yuqaatiluuna waxay tamanka ay beycan ku bixinayaan iyo lacagtay bixinayaanna waa camalkan oo waxaa yacni la tilmaamay kaannamaa inuu ilaahay ka iibsaday yacni mu'miniinta naftoodii iyo maalkoodiiba waxa uu ka siistay bixiyeenna waa nafya maalba inay ku jihaadaan oo daaco iyo camal wanaagsan ay sameeyaan midhaha ay guranayaan ay qaadanayaanna dee waa jannada barwaaqadeeda inay waxa weeyaan ku helaan beyca iyo tijaarada ay rabbi la galeen ina allaha alla ishtaraa waa iibsaday oo min almu'miniina mu'miniinta wuu ka iibsaday rabbi anfusahum nafahoodiiyo wa amwaalahum xoolahoodaba muxuu kaga iibsaday bianna lahum inay mu'miniinta u sugnaatay buu kaga iibsaday naf iyo maalba aljannata janna ay u sugnaatay oo mu'miniintu naf iyo maalba waxay ku bixiyeen janno inay helaan yuqaatiluuna way dagaalamayaan mu'miniinta oo fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ayay ku jihaadayaan oo fa yaqtuluuna waxbay laynayaan wa yuqtaluuna iyana waa la laynayaa wacdan masderka usoo qadar ficil nasbiyo oo wacada allaahu daalik arrinkaa ilaahay waa yabooho waa ballanqaaday wacdan ballanqaad buu rabbi ballanqaaday ballanqaadkaasoo calayhi korkiisa ahaaday oo aan baaqanayn ballanqaadkaasoo xaqan xaq oo sugan oo marnaba aan baaqanayn ballanqaadkaasoo fi tawraati kitaabkii towraadaha dhexdeeda ku sugnaa iyo walinjiili kitaabkii injiilba dhexdiisa ku sugnaa iyo walqur'aani qur'aankana dhexdiisa ku sugan waman awfaa yaa ka oofin badan bicahdihi ballantiisa min allaahi alleh ilaahay ballantuu qaado yaa ka oofin og oo ka ballan wanaagsan laa axad fastabshiruu haddaba bushaaraysta mu'miniintiyey bibaycikum iibkiinnii ku bushaaraysta aladii baycaasoo baayactum aa ku iibsateen bihi bayca jannada iyo ridaha rabbi aa ku iibsateen ku bushaaraysta wadaalika baycaas aad janno iyo rido rabbi ku iibsateen huwa isagaa alfawsu liibaantii alcadiimu ee weynayd ah alla waxau idhi attaa'ibuuna hum iyagu mujaahidiintaa lasoo tilmaamay ee naf iyo maalba janno rabbi ku iibsaday hum iyagu attaa'ibuuna waa kuwa alle xaggiisa u noqonaya alcaabiduuna ee rabbi caabudaya alxaamiduuna ee mahadinaya rabbi alsaa'ixuuna ee soomaya alraakicuuna waa kuwa rukuucaya alsaajiduuna ee sujuudaya oo macnaha tukanayaa looga jeedaa arkaantii ugu muhiimsanayd markii la cabiray waxaa looga jeedaa salaadii oo dhan oo waa min baabi tasmiyati shayi biahami maa fiih waa shayga oo lagu tilmaamo waxa uu ka kooban yahay waxa ugu mudan ee ugu muhiimsan ama waa min itlaaqi iljuzi wa iraadati alkulli qayb baa la cabiray kulli baana loo jeedaa alaamiruuna waa kuwa amraya dadka bilmacruufi wanaagga wannaahuuna waa kuwa dadka u diidaya cani ilmunkari xumaanta waalxaafiduuna waa kuwa ilaalinaya lixuduud illaah ilaahay xuduudda u dhigay iyo seeraha u dhigay waa kuwa ilaalinaya yacnii axkaamtiisay ilaalinayaan oo wuxuu faray waa samaynayaan wuxuu diidayna waa ka tegayaan wabashir ilmu'miniin wabashir u bushaaree nebi moxamedow almu'miniina muuminiinta u bushaaree mutacallaqii bishaarada waa la xadfay waa liiraadati alcumuum waa cumuum caam si uu u noqdooo ay bihawaabi addunya waalaakhira abaalmarin wanaagsan if iyo aakhiraba muuminiinta ugu bushaaree sidoo kale waxaa loo soo celiyey isamka daahirka ah waa wadcu daahiri mowdica almudmare waa litasjiili aliimaani calayhim wa bayaani sababi albishaara waa si iimaanka loogu qoro sababta bishaaradana loo caddeeyo iimaanka inay tahay ayaa loo yidhi wabashiri lmu'miniina iimaankaa looga markhaati kacayaa sababulbishaarana waxaa la tilmaamayaa iimaanka inuu yahay allah waxau idhi maa kaana uma ahaanin lilnabiyi nebiga iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey ay maa saxa wala staqaama mid qubman oo u bannaan ma aha nebiga iyo mu'miniintaba an yastakfiruu inay u dembi dhaaf dalbaan lilmushrikiina kuwa mushrikiinta ah walow kaanuu haba ahaadeen mushrikiintu ulii qurbaa dhowaansho kuwa u saaxiiba haba ahaadaane min bacdi maa tabayana intay u caddaatay dabadeed lahum iyaga annahum iyagu asxaabu ljaxiimi jaxiimaha asxaabteeda inay yihiin wamaa kaana maba ahaanin istikfaaru ibraahiima nebi ibraahim dembidhaaf dalabkii uu dembidhaaf dalbay liabiihi aabbihii uu dembidhaaf dalbay muu ahaanin ilaa can mawcidatin ballan xaggeed mooye wax kale kama ahaanin ballanta oo wacadahaa uu u ballanqaaday ballanta iyaahu ibraahiim uu u ballanqaaday falamaa tabayana markuu u caddaaday lahu ibraahiim annahu aabbihii caduwun inuu cadow yahay lilaah ilaahay uu cadow u yahay tabara'a waa ka beri noqday minhu isaga waayo inna ibraahiima nebi ibraahim la awaahun waa mid noqod badan oo xagga alle u noqod badan oo ibnu cabbaas oo kale wuxuu odhanayaa awaahu waa almu'minu tawaab jalaalaynkuna waxau odhanayaa waa kasiiru tadaruci waadducaa labadabana waa koobsanaya yacni la awaahun waa mid isu dhuldhigis iyo duco iyo baryo badan noqodna badan xaliimun oo dulqaad badan wamaa kaana allaahu allah ma ahaanin liyudilla kii ku baadinimo xukminaya qowman qolo bacda id hadaahum intuu hanuuniyey dabadeed xataa yubayina ilaa uu caddeeya lahum iyaga maa yattaquuna waxay alle kaga baqanayaan waayo ina allaha alle bikulli shayin shay walba caliimun kii u xogogaala weeyaane wax walba u ogaalka badan aayaddan jalaaludiin asuyuudi waxau odhanaya waxay ku soo degtay maa kaana lilnabiyi waaladiina aamanuu markii nebigu sala allahu calayhi wasalam adeerkii abuu aalib uu u duceeye u dembi dhaaf dalbay ee saxaabadii qaarkoodna waalidkoodii dhintee gaaladaha ay u duceeyeene u dembi dhaaf dalbeen ayay soo degtay maa kaana lilnabiyi waaladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina halkaasaa lagu xarimay inaanay bannaanayn gaal in loo duceeyo walow aabbaha iyo hooyadaana ha noqdee nebi ibraahimna waxaa la sababeeyey ducadu aabbihii u duceeyey sababteedu waxay ahayd ballanqaad horuu galay oo waxa weeyaan hore ayuu u ballanqaaday oo u yidhi qaala salaamun calayka saastakfiru laka rabbii innahu kaana bii xafiya walle waan kuu dembi dhaaf dalbi buu hore u yidhi oo ballan hore u galay ayuunbuu oofinayey laakiin markii loo caddeeyey inuu gaalnimo ku baxayo oo cadow alle uu yahay ibraahiimna waa ka beri noqdoo ducadii waa ka joojiyey marka mu'miniinta la amray inay nebi ibraahim ku daydaanna dee qad kaanat lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima waaladiina macahu waxaa laga soo reebuun ilaa qowla ibraahiima liaabihi la astakfiranna lak yacnii hadalkuu ibraahim yidhi aabbihii waan u dembi dhaaf dalbi dembi dhaaf dalabka iyo ducada uu aabbihii u duceeyey mooyaane waxa kaloo dhan kaga dayda marka waxaa looga soo reebay macnaha ma bannaana gaal in loo duceeyo ama loo dembi dhaaf dalbo aayaddan kalena culimmadu waxay yidhahdeen waxay soo degtay wamaa kaana allaahu liyudilla qowman bacda id hadaahum markii la manciyey gaal in loo dembi dhaaf dalbo ayaa mu'miniinta qaarkood waxay aada uga murugoodeen dee wixii hore uga dhacay in loo qabsado iyadoo mu'miniinta qaarkood ay ku dhinteen iyagoo dee gaalo u dembi dhaaf dalbaya ama u ducaynaya dabeed aayaddan alla wuxuu ku caddeeyey inaanu cidna ku baadinimo xukminayn ilaa xujada uu ku oogo oo xaq u caddaado marka muraadku waxa weeye dee wixii hore aad u samayseen kol haddaan markaa hore xujadu idiin caddayn oo weli mancigu ama diidmadu aanay soo degin kuma dembaabaysaan wixii hore macnuhu waa sidaas oo jamalku waxau odhanayaa wamaa kaana allaahu liyudilla qowman ay wamaa kaana allaahu liyaqdiya calaykum biddalaali bisababi istikfaarikum limowta almushrikiina bacda an rasaqakum alhidaaya ilaahay ma ahaanin mid baadinnimo idinku xukminaya dembi dhaaf dalabkaad gaaladii hore u dembi dhaaf dalabteen sababteeda intuu idin hanuuniyey dabadeed ilaa horta xujada uu idinku oogo xaqa uu idiin caddeeyo allah waxau idhi inna allaha alle lahu alla waxa u sugnaaday mulku samaawaati samooyinka mulkigoodaa u sugan iyo lahaanshahoodiyo wal ardi dhulalka lahaanshahoodaba yuxyii ilaahay isagaa wax nooleeyo wayumiitu waxna dila wamaa lakum idinka idiinma sugnaanin min duuni illaahi alla sokadii min waliyin cid idiin talisoo arrinkiinna maamula iyo walaa nasiirin cid idiin hiilisaatoona idiinma sugnaanin allah waxau idhi laqad taaba allaahu ilaahay waa ka toobad aqbalay cala annabiyi nebiga iyo walmuhaajiriina muhaajiriintii iyo walansaari ansaartii aladiina muhaajiriinta iyo ansaartaasoo ittabacuuhu rasuulka raacay fii saacati alcusra adayga wakhtigiisii raacay min bacdi maa kaada markuu ku sigtay ama ku dhowaaday dabadeed yasiiqu inuu leexdo quluubu fariiqin koox qalbiyadooda oo minhum ka mid ah raggii rag ahaa ee ansaari iyo muhaajiriin uma taaba calayhim dabeed alla waa ka toobad aqbalay aayaddanna waxay ka warramaysaa nebiga sala allahu calayhi wasalam waa laga toobad aqbalayoo ghaswadaa tabuug nimankii munaafiqiinta ahaa ee iyagoon wax cudurdaara haysan uu fas yacnii u oggolaaday inay ka hadhaan ee uu fasaxay horta taa waa laga dhaafo dee cafa allaahu canka limaa adinta lahum waa laga toobad aqbalay taas oo nebiga waa laga saamaxay haba lagu canaantee muhaajiriin iyo ansaarna waa laga toobad aqbalay oo waa kuwii raacay wakhtigii adayga xilliga adayga waxaa looga jeedaa waa wakhtigii khaswada tabuug loo baxayey oo waxay ahayd xilli adag oo kulul oo jiilaal iyo abaari ay isgaleen oo sahaydu ay yar tahay oo gaadiidku uu yar yahay oo masaafada iyo halka loo socdaa ay dheer tahay oo cadowga iyo cidda duulaanka lagu yahay ay tiro iyo saanad milatariba ka badan tahay xaalad aad iyo aad u adag bay ahayd marka xaaladaa kuwii ku raacay ilaahay waa ka toobad aqbalay goormaa laga toobad aqbalay markii qaarkood qalbiyadoodu ay ku sigteen inay leexdaan oo leexashadaasi waa maxay yacnii qaarkood qalbiyadooda ayaa waxay u iisheen oo ay ku hamiyeen inay rasuulka ka hadhaan iyagoo dee iska raaxada iyo inay iska joogaan madiine doonaya haddana markiiba ilaahay khayrka ayuu waafajiyey oo fadhigay ka kaceen oo rasuulka way raaceen marka leexashada waxaa looga jeedaa macnaha waxay ku hamiyeen oy ku dhowaadeenba inay yidhaahdaan alla ilahi rasuulka ma isaga hadhaan laakiin kamay hadhin oo way raaceen iyadoo culays iyo adeegba uu jiro marka iilashada ay qalbigoodu yara ku dhowaaday inuu iisho ee arrintaa ku hamiyeen ilaahay waa ka dhaafo uma qaban macnuhu waa sidaas marka allah waxau idhi subxaanah laqad taaba allaahu ilaahay waa ka toobad aqbalay cala annabiyi nebiga waa ka toobad aqbalay oo cafa allaahu canka lima adinta lahum waalmuhaajiriina muhaajiriintiina waa ka toobad aqbalay rabbi iyo walansaari ansaartii waa ka toobad aqbalay alladiina muhaajiriinta iyo ansaartaasoo ittabacuuhu raacay nebiga fii saacati alcusra adayga wakhtigiisii saacadda markii hore waxaa lagu idlaaqi jiray wakhti yar uunoo wax jus-un wakhtiga ka mida ama ha yaraado ama ha badnaado laakiin iminka waxaa looga jeedaa assaaca waa khaswada iyo duulaanka wakhtigiisii oo dhan baa looga jeedaa marka aladiina kuwaasoo ittabacuuhu rasuulka raacay fii saacati alcusrati adayga wakhtigiisii raacay waa duulaanka tabuuka ee hawsha iyo culayska badnayd kuwaa raacay waa laga toobad aqbalay min bacdi maa kaada markuu ku dhowaaday dabadeed baana laga toobad aqbalay yasiiqu inuu leexdo uu ku sigtay ama ku dhowaaday quluubu fariiqin koox qalbiyadood oo minhum iyaga ka mid ah oo maxay u leexdaan inay rasuulka ka hadhaan ay ku dhowaadeen kamaysa hadhin suma taaba dabeed ilaahay waa ka toobad aqbalay calayhim korkooda oo towbad iyo khayr ku waafajiya allana waa ka toobad aqbalay waayo innahu ilaahay bihim iyaga ra'uufun waa kii u tudhis badan raxiimun ee u naxariisanaya wallahu aclam